أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa khamiis kow iyo tobanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo mas-uul ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa xaqiijiyay in dowladda xabashida itoobiya ay si cad uga sheegtay inay qaadanayso badda soomaaliya khilaafo xoogan ayaa soo kala dhexgalay dowladda xabashida itoobiya iyo xisbiga t b l f ee tigree xilli dagaallo culus ay ka socdaan deegaano ka tirsan dalka itoobiya wilaayada jubbada dhexe ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaasi shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ah ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya wilaayada bakool ayaa diyo u kala qaaday beelo walaala ah oo wada dega wilaayadaasi xamlada dacwiga ah ee looga dhawaaqay wilaayaadka islaamiga ayaa si habsamileh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga baay iyo jubbada hoose
والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatan u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan mas-uul ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa xaqiijiyey in dowladda xabashida itoobiya ay si cad ugu sheegtay inay qaadanayso badda soomaaliya cabdiraxmaan ceente oo ka mid a guddiga kooxda riddada soomaaliya u qaabilsanaa arrimaha wadahadalada badda ayaa warbaahinta u sheegay qaar ka mid a waxyaabihii la isku mari waayey wuxuu sheegay in madaxda habashada itoobiya ay si cad miiska wadahadalka uga sheegeen inay soomaaliya iyagu wax ku leeyihiin isagoo ku cataabay in madaxda kooxda riddada soomaaliya ay been u sheegeen shacabka soomaaliyeed sanadihii u dambeeyey oo ay ku hadaaqayeen in itoobiya aysan wax cadaawada u qabin soomaaliya Eh, laakiin waxaa uun soo baxday in hadda etoobiya oo anagu dee soomaali haddaan nahay waxaan isku daynay dowladihii kala dambeeyay o dhan waxay isku dayeen taariikhdii hore ee madoobeed ee annaga etoobiya noo dhexeysay in aan ka gudubno aadaa laisugu dayay laakiin waxaa muuqata madaxda etoobiyaanku inaysan weli ka gudbin eh, taariikhdaas welina ay ku maman yihiin inay dadka soomaaliyeed ama dalka soomaaliyeed kala dhantaalaan khatarta intay la eg tahaa noo soo baxday hadda waa khatar aada u weyn mar haddii gurigaaga adigu qof dariskaaga intuu ku yimaado uu ku dhaho gurigaada qayb ka mid a rubcan anaa iska leh ee, u- uuna ee, n- keliya inuusan adiga ku dhihin dariskana u sheego warqadana la yimaado horta waa khatar weyn oo adiga ku- ee, kula soo gudboonaatay marka khatartu aaday u weyn tahay lama yaraysan karo weliba marka lagu fiiriyo ee, dhowr indhood indhaha koowaad oo lagu fiirina waxay tahay waxaa maanta marxaladda adduunka u maraya in lagu fiiriyo maanta wuxuu marayaa marxalad adduunka waxaa maraynaa ee, sharciyadii iyo kala dambeyntii iyo xeerarkii kala hagi jira dalalka ee, in aada loogu tuntay ama ukraine waxa ka socda dheh ama ghaza waxa ka socda dheh ama inta udhexeysa waxa ka socda dheh murtad ceente ayaa sidoo kale xaqiijiyay in wasiirka arrimaha dibadda itoobiya uu dowladda turkiga u sheegay inay doonayaan xeebaha badda cas ee soomaaliya mar kale saraakiisha kooxda riddada waxay garayaan in xabashida ay u bandhigeen qaadashada qaar ka mid ah dekedaha soomaaliya balse ay itoobiya diiday oo ay tiri waxaan doonaynaa marinbiyoota aan anagu leenahay Ee, dabcan markii la wada hadlayay waxaa laisku mari waayey ee, in de addis ababa ay ka laabato is-afgaradkii ay- ay gashay oo ay gobol soomaaliya ka tirsan la gashay inay ka laabato iyo in haddii baahideedu ay tahay deked ay isticmaasho sida ay hadda madaxda etoobiyaanku sheegtaan isticmaalka dekedaha hab ganacsi oo waafaqsan shuruucda caalamiga ah, gaar ahaan xeerarka la yidhaha oncolos dowladda soomaaliya inay ogasha intaas wada hadalka ahaa ee, dhinaca etoobiyaanku diyaar inkastoo ay meelo badan iyo dalal badan u sheegeen inay diyaar u yihiin inay ka laabtaan is-afgaradka haddana markii laysoo hor fariistay waa ka laaban waayeen waxaa waxay diyaar u yihiin inay dhahaan waxaan xushmaynaynaa madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya dowladda etoobiya waa xushmaynaysaa tusaale ahaan inay dhahaan waxaan idhi wax cusub oo hadda aad noo sheegaysaan malaha soddonka sano oo lasoo dhaafana saddex boqol oo jeer ka badan ayay etoobiya saas tiri innaga waxaan u baahannahay shalay adaa garad soo gardarooday oo yidhi ee, ee, is-afgarad la saxiixday sidaas aa shalay usoo qayaxnaatay oo u mutaxnayd aan rabnaa maantan inaa u qayaxanta oo tirahda waa khaldama waa ka laabtay kooxda xasan gurguurte ayaa ku dhici weysay in xabashida itoobiya ay u saxiido qaadashada badda soomaaliya sababo la xiriira cadaadiso ay kala kulantay bulshada soomaaliyeed kuwaas oo fariimo kulkulul u marsiiyey baraha bulshada iyo warbaahinta qeybaheeda kala duwan khilaaf xoogan ayaa soo kala dhexgalay dowladda xabashida itoobiya iyo xisbiga t b l f ee tigree xilli dagaallo culus ay ka socdaan deegaano ka tirsan dalka itoobiya nuur cali warsame abusheeba ee warbixinta warkan inoo haya waxaa meeshii ugu sarraysay gaaray khilaafka xooggan oo u dhexeeya jabhadda t b l f iyo abiy axmed kaasoo ka dhashay xukuumadda adis ababa oo diiday in sharciyadii hore ay u soo celiso xisbiga tigreega guddiga doorashooyinka etoobiya ayaa sheegay in t b l f loo diiwaangelinayo inay yihiin xisbi cusub balse kooxda ayaa ka soo horjeesatay sheegtayna inaysan aqbali doonin jabhadda tigreega ayaa tilmaantay in haddii ay dowladda etoobiya ka dhiga adeegto dalabkooda ah inay u soo celiyaan sharciyadoodii hore ay burinayso heshiiskii sannadkii labaiyo labaatanki ay ku gaareen koonfur afrika in t b l f lagu aqoonsaday wareegto cusub ama si horle loo diiwaangeliyey waxay ka dhigan tahay in la jebiyey heshiiskii britoria haddii kale waa in sharcigeenii hore dibna loogu soo celiyaa ayuu yidhi debreshin gabramakaahil oo ah guddoomiyaha t b l f guddiga doorashooyinka etoobiya ayaa bayaan uu soo saaray wuxuu ku sheegay in shirka magaalada maqallo uga socda xisbiga t b l f aysan aqoonsanayn qodobada ka soo baxa dhanka kale dowladda etoobiya ayaa weerar afka ah ku qaaday t b l f iyadoo sheegtay inay qaadi doonto mas-uuliyadda ka dhalata khilaafka hadda taagan waa tallaabo amnigii shacabka tigreegu haysteen meesha ka saaraysa waa habdhaqankii guracnaa ee lagu yaqiinay t b l f wixii ka dhashana iyaga ayaa mas-uuliyadda qaadi doona sidaasi waxaa yidhi wasiirka warfaafinta xukuumadda adisababa legese tulu mar kale waxaa waqooyiga etoobiya ka soo muuqanaya ay fafaalo muujinaya in gobolka uu ka qarxi karo dagaal kale iyadoo shacabka tigreega ay weli dhibane u yihiin colaaddii qarxday sannadkii labada kun iyo labaatankii wilaayada jubbada dhexe ayaa soo bandhigtay askari taayib ah oo ka soo baxay safka cadowga allaah sida warbixintu warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen cabdiwaa maxamed bukhaari askartan toobadkeenayaasha ah ayaa tira ahaan gaarayay afar askari kuwaasoo ka soo goostay safka maleeshiyaadka murtadiinta ayaa toobadda loogu qabtay degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe maleeshiyaadkan ayaa ahaa kuwii lagu soo tababaray dalka elitariya si ay ula dagaalamaan mujaahidiinta ku dhaqanka shareecada islaamkana meesha uga saaraan balse allaah idankiis iyo sugnaanta mujaahidiinta ayay maleeshiyaadkan si raxanraxan ah toobadda loogu qabtaa guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga ah afartan askari ee toobadkeenayaasha ah ayaa ka soo goostay saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin degmada ceelwaaq ee gobolka gado waxayna wateen afar qori oo aake afartan iyo toddoba ah kuwaasoo ugu dambayn loo lacageeyey markii toobadda loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga andulus cali cabdi maxamed deegaankayga dabadeynayl waxaana kasoo jeedaa shabeellaha hoose shabeellada hoose kasoo jeedaa goormaad qortay askartan aad hadda kasoo toobad keentay askartaan waxaan qortay labada kun iyo labaatan saddexdii hadda waxaana ka imaaday degmeeshaan la dhahay ceel waaqe aa ka imaaday haddana waxaan joogaa bu'aale bismillahi raxmaan raxiim magacii waa cabdiraxmaan xuseen maxamed cabdiraxmaan oo soo dhawow maanta waxaa joogtaa bu'aale adigoo taa'ib ah marka ugu horeysa bal deegaankaaga iyo meesha aa ka imaatay aad iyo aad deegaankan ka imaaday waxaa waaye shabeellada dhexe gaar ahaan iiraan daarislaan waxaa kugu biiray labada kun labaatan iyo labada bishii sagaalaad ayaan ku biray kuwa murtadiinta kadibna waxaa lii qaaday dalka eritrea eritrea markaa lii qaaday muddo hal sana ayaa ku maqnaa waxaa ka imaaday labada kun labaatan afarta
adigii saddexda kale ee aad wada socotaan ee aad adig afarta ku tahay hub noocee wada waxaa wadanay hubka oo loo yaqaano aakaha beerlaabka ah afartaynaba bismillaah magacayga dhamaystirna waa cali xasan muriidi deegaankaygana waa gobolka shabeellada hoose oo haddan ku noolaaya degmada dayniile magaalada muqdisho magaalada muqdisho su-aashaan ku weydiinaya waxaa waaye sidee ay u suura gashay inaad soo baxdaan ma soo lugeyseen ma baabuur baad soo raacdeen see haddana isku hesheen afartiin inaa hal mar usoo wada baxdaan walaahi horta muslimiinta hadday fikiraan meel walba ay joogaan garab ma weynayaan qofka duumare asagan rabo ilaah tala u saarto wax walba hagaaninka raggan siisaba inuu garaad u lahaado wax u garto aa laga rabaa inuunu xisaabtamo anagana afarteena waxaan isku helnay isugo-aanaan naqnay geedi cabdulaahi calisow leego leegaa ku dhalatay shabeellada hoose waa gartay goormaa ciidanka ku biirtay waxaan ku biiriyey adiga sanada tababarku marnay sanadka tobabara ku maqlay haa sidee ku gashay qaabka ku gashay yaa ku qoray maadaa isgeey mise dad baa ku qoray anaa isgey
falanqeeyayaasha siyaasadda soomaaliya ayaa inta badan ku soo celceliya in ciidankii lagu soo tababaray dalka elitariya badankiis uu burburay waxayna u qaybiyaan qaar lagu laayay dagaaladii ka dhacay gobollada galguduud iyo shabeellaha dhexe qaar iska xaadiriyey gobollada qabiilkooda uu degan yahay halka qaarka saddexaadna iyagoo raadinaya meelay ka baxaan ay ku jiraan weli gacanta kooxda riddada soomaaliya mahadsanid bukhaari maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa dowladda inia usoo gebagabeeyay haweenka ku dhaqan deegaan ka tirsan wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabbaani
dowradan oo socotay muddo toddobaad ah looguna magacdaray faaduma binti rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam ayaa waxa uu maamulka islaamiga ah degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan usoo gabagabeeyey haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan deegaanka buscad oo hoostaga degmada buqa qable dowradan ayay haweenku ku qaateen culuum kala duwan oo sharci ah waxa ayna munaasabadii gabagabada ahayd ee dowradaas ka dhacday isla deegaanka buscad haweenka ku dhaqan deegaanka buscad ee hoostaga degmada buqa qable oo ka hadlay idaacadda islaamiga al andalus ayaa xusay in wax badan ay ka faa'iideen dowradaasi diiniga ahayd xaafadan joogna buscad buscad waxaa ka jira wax dowro ah kinigaa naloo akhrinayo diinta ilaahay wax ku saabsan dowraha naloo akhrinayo culammada iyo ilmaha akhlaaqooda iyo bilcaanta dariska waalidka xuquuqdiisa ragga xuquuqdiisa ana laga wacdinayo dooro fiican oo faa'iido leh oo ilaahay noogu kaalmeey intii muslimna oo dhan allah oogu kaalmeeyo muslimiinta ilaahay oogu kaalmeeyo wax fiican oo faa'iido oo weyn oo ilmaha akhlaaqoodii adduun waana laaga wacdi waana laaga wax sheegay intii wax noo sheegtayna asxanta jasaakallah bilkheyr leh ummadda ilaahay oo jihaadka haysane waxaan oogu ducaynaynaa annagana intaasoo faa'iide ee madaxoodaan ku helnay toddobaatan iyo toddoba sano sanadkaana ii ah intaasi intaas mujaahiliinta ka hor sida ilaahay dartiis iga e inaanan wacdiga barkiis iyo cilmiga barkiis anan maqlin mujaahiliin ka hor inana maqlin gabdhihii fiifiicnay tilmaamahoodana inan mujaahiliinta ka hor an maqlin alxamdulilah ilaahaygii cumrigaas ii yeelay iyaguna ilaahaygii intaas noo soo kori oo ilaahaygii noo soo bixi oo ilaahaygii bannaanka noo soo dhigay ilaahaygaasaan ku mahadinaa allahasaan mahaddaas u noqaynaa wax walboon qalad oon ku soconnay waa nalaaga toosi qur-aanka xaggiisa waa nalaaga toosi alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay oo u gargaaro gargaar weynaan ku helnay adduunya intiin dhaqaynay oon soo marnan cumrigeeda lahay wallaahi bilaahi shantaan lixdan beriyaa iigu faa'iido badan gabdhaha reer buscad waxaa lagu dardaarmay inay diinta ilaahay ay qabsadaano ooy beriga ma aragtaayey diintaas luuqluuq ay u gelin walaalgulahood ay baraano walax ayagana wixii garaankooda ay maraano tuuladooda kor u qaadaano jaahiliintana ay u duceeyaano gaaladana ay inkaaraano waa codsanaynaa waa rabnaa adigaa laba bilood saddex bilood markaan joognaba wadda haddii la mari waa geed maka baxaayo cilmiga wadda waa in naloo soo celiyo naloo mariyo waa rabnaa doorahanoo kale in naloo qabto waa rabnaa in naloo guugaabiyo waa rabnaa wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa dowraad diini ah u qabata qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas arintaas oo ay arrintaas oo wilaayada ay ugu tala gashay in sare loogu qaado heerka waxbarashada ee bulshada ku dhaqan wilaayadaas shil gaari oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ah ayaa ka dhacay gudaha dalka kenya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen yaasir maxamed inta la hubo ugu yaraan shan xubnood ayaa ku dhimatay halka mid kalena uu dhaawac soo gaaray kadib shil xoogan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay jidka dheer ee isku xirta ismaamulada nairobi iyo nakure ee dalka kenya sarkaal ka tirsan booliiska dowladda saliibiyadda ah ee kenya ayaa warbaahinta gudaha u xaqiijiyey dhacdadan shilka ah kaasi oo ku tilmaamay in uu ahaa mid xoogan kuna dhinteen shanta xubnood ee kenyaanka ah dhacdadani ayaa timid kadib markii ay isku dhaceen baawuur xamuul ah iyo gaari lagu sheegay in uu yahay gaadiidka yaryar dadka dhintay ayaana ka koobnaa haweenay iyo afar carruur ah oo ay dhashay iyo qofka lixaad oo lasoo wariyey inuu dhaawac qabo kaasi oo la dhigay xarun caafimaad meydka shanta xubnood ee carruurta u badan ayaa la dhigay goobta meydadka la dhigo ee cisbitaalka naivasha baabuurtii isku dhacday oo holgob noqday ayaana goobta laga jiiday
aad buu umahadsan yaasir wilaayada bakool ayaa diyo u kala qaaday beelo walaalaha oo wada dega wilaayadaasi cabdulqani maxamed ayaa faahfaahinta warkan inoo hayaa waxay ahayd munaasabad ballaaran oo diyo ay ku kala qaadanayeen beelaha walaalaha ah ee jilibleh iyo luwaay taas oo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiinta wilaayada bokool malaaqyada labada dhinac iyo owliyaa damka munaasabadda waxaa laba boqol neef oo geel ah ku qaatay beesha reer jilible taasoo horey looga dilay laba qof oo muslimiin ah kadib shaqaaqos oo kala dhex gashay labada beelood waxaana madasha kalimaad kala duwan ka jeediyey marti sharafkii kasoo qayb galay sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada bokool oo madasha goobjoog ahaa ayaa kelimadan ka jeediyey
beelaha walaalaha ah hadda ka hor muddo lama bilood ama laba bilood lakurooga shaqaaqi dhex martay hoogaa khilaafaadii waa la dhagaleen oo lama qof muslim ee dhiigyo meelo ka deedahay ka bahan diidiyo shariicada islaamka laka shal xukumi muddadii lanqobadii iyo ballantilalahaye laha sugaayey laha diigsaday iyo geeka oo labaatan iyo sagaal bilo muxaram kun afar boqol afartan ili iyo goobjoog in anna insha allahu tacaala magaalada tiyeeglo oo ah xarunta gobolka bakool ama wilaaya islaamiga bakool labadaas beelood oo walaalaha ah beelo reer luwaay iyo beelo reer jirble oo walaalaha ee dariska ah oo runtii marka maybu ahaa walshaydaan sababan haayna galantiyo iska deertay la dilay lama qof walaal ee muslume جزاكم الله خيرا جيكن إلهي ما بنوا فجي قوب جوك أنا مرخاتك وأنا شاء الله تعالى إن بالي خير لوا إلهي بركايا مدنتي لنقبض شرع الإسلام كم حكمتي هلا يك حكمتي إي مدنتي لنقبض إن إد معنا نسخل قامها كده دالن وقالوا إن هذا رجع إن تروق بقول يا كنتم نف يا هاد إن تروق تولالو لكوريجي كنتم ما يلنكوريجي بس هان إيه ما هان لنكوريجي سلك كشل بهي جزاهم الله خيرا خيرا لنا إيد يدان كم هاد نجان باللواي dadkii qaadadeenna may ballanaa ilaahay subxaana wa taala aan barakaay michael oyaanan danka mahad nagaane beela reer jirible ee jazaahumullahu khayran geydhi afargamaas oo yoona runtii lama qof laku dili galantiyo reer badan shareecada islaamka xukuntameen oo kagana'en walaahi shareecada ilaahay oo xukuntiina sugaayeen wilaayadu aan daba fadheeden oo maxkamaddii ha ka daba feeleen gacan dhaafkaal aan suubin dul qaadano sabaren yoona way ballanaa jazaakumullahu khayra jazaa waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay malaaqyada labada dhinac iyagoo kala wareegay xoolaha diyada waxaana kadib si toos ah loogu wareejiyey owliyaa u damka waa kuwan iyagoo ka warramaya dareenkooda salaamantiin salaamba adice dadkii la dili xaglaan laka dili lama boqol halaad yaas adagnan i wareeji khaas ahaan lankii ariikay haay la dili boqol halaadal ii wareeji galantaa ka haay mahadsantiin mahaddan ilaahay iskulle waanan ka shukriyaan waliyada islaamka diidi in xukuntii dadkii xaglaanti laka dili galantaa ka haay sa'adan waan wal ii wareeji owlaadankii oo meelahan oo diida liin xukumi alxamdulilah sabarkii ilaahay nasay yaa ilaahay kama hasagna waliyada yaa aan kama hasagna taasna yaa taasna iyadan kama hadayaan intii dhimatin sabar jafiid allah noosay geeg maylan wareejiyey lama boqol halaad lamaadi boqol halaad ana madarow riimada leere boqol hal neefa ku laha boqolkaas neef yaa liii wareeji taasaan taas inta roogdona markaatana ku ate dadkii walaalaha oo dirisaay antiisi adanka bilaawatona nabadgaadaan oo taasna naskama hadayaan ilaahay diinkiina iskama hadayaan dhowaan ayay ahayd markii wilaayada bokool heshiisyo buuxa kala dhex dhigtay beelo walaalo ah oo xurguf soo kala dhex gashay waxayna tani ka mid tahay midhaha jihaadka iyo ku dhaqanka shareecada alle mahadsanid cabdulqani xamlada dacwiga ah ee looga dhawaaqay wilaayaadka islaamiga ayaa si habsami leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayaadka islaamiga baay iyo jubbada hoose abu xasan ee warbixin ku saabsan warkaas inoo haya kulamadan waxay daarnaayeen sidii bulshada muslimiinta ee ku nool deegaano hoostaga magaalada baydhabo ay kaga faa'iidaysan lahaayeen xamalada iyo sidii xamalada ay u dhaqangelin lahaayeen iyagoona bulshada soo dhoweeyay xamaladan islamarkaana dhankooda ballan qaaday in xamaladan ay ka faa'iidaysanayaan ayna dhaqangelinayaan xamlada ay ku dhawaaqday wilaayada afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee baay suldaan cabdulqaadir sheekh cabdicasiis daadey oo qayb ka ahaa wafdigii la socday mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay ayaa faahfaahin ka bixiyey deegaanada ay tageen iyo dadka waxa ay kala hadlayeen xamladaas safarshe may ku bilaawday maqarka baydhabo iidaale ilaa xaabar tiimkum ay la galeen ama majmuuco wadinadaas seedan taasa ka tirsanaayay marka dolondolle xaabaro baynuunaay boorame ilaa goofgaduud buuraymanas makoon goorisane ilaa dhulal badan yaha marli ee runtii inta ilaa buush madiina yaha marli xamladiyeeda haytayna maylana dhammaan unoo umataasay masalaan waxyaabihii macruufka elenifari oo amiirka hakubahi macruufkaas qaadani dhammaanna saasaan qaadadeen qaar ka mid a bulshaday ka faa'iidaysatay xamladan ayaa dhankooda la hadlay idaacadda islaamiga andalus
aadan yuusuf walaalow shaqaday mootilay lamluwaadley maniligu la hadalay intii una mootilayna kulley walba oo idaala hadda soona idaal ku saabsan uma oo mootere wayna hadalay meedharay nimanyaw walaahun bilaantanagaadaw eelkonku digaaligaladow imanigula hadalay maarna hiliga salaadin yaadka xaadiraano maaragneeda meydharaaysu munkarka ladhigan sawdhusku dhaafo walaala meydharayn sidii booliska dhibooday sidee munkarna dhigantaano dadka mujaahidiinta dinka dhex jarta ilaa ilasinka arnanari aniga sanaca wada aan hernay kolley warki ka hadana ajibi magacay waxaa la yidhaahdaa cabdiraxmaan sheekh cali waa macruuf macalin karbash macnaa booska haddaan in iidin mayba kumid ahaa guud ahaan maybanan amray moobelada oo faxshada ka jaro maylara moobel wiinaayi inaa mamnuucay maasha allah ganacsatada mayba diyaaranka kaa walaal wali xuxun insha allahu tacaala inaa isku mamnuuco diyaarangana insha allahu tacaala marka oo kale khafiifke inaa isku biino meeli ka bahay oo kale baydawa oo kale isku jeyna bismillahi raxmaan raxiim goof gaduud ganacsado hoola yahay ilaahay mahadle walninkooy waliba munkaraayin walna la hadli waliba qeeraayin walna sari walana noola hadli maana bacda noo reebi mar dugole la eraayo bariisa lakamaya la eraayo la noo reebi ilaahay mahadle daawooyinkii oo dukaamada ka dhagabaayo la noo reebi walay dhii dhiidgoodii yala noo reebi ilaahay mahadle teleefon wiinadii ilaahay mahadle yala noo reebi xamladii dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ee baay ee loogu magac daray irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxay ka dhaqan gashay dhammaan degmooyinka deegaanada iyo tuulooyinka miyiga ah ee wilaayada islaamiga ee baay waxayna markan u muuqataa heer gebagabo iyadoona ay ka faa'iidaysanayaan dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada dhanka wilaayada jubbada hoosena warbixin ku saabsan xamlada waxaa inoo haya walaalkeen bashiir maxidiin abu ayman boqoraal ka mid ah xirfadleyda degmada kamsuuma oo dhammaan bulshada qayb muhiima kaga jira adeegyada lama horaan ku ah mujtamaca ayay wilaayada islaamiga ee jubbada hoose la yeelatay kulamo wacyigelin ah kuwaasoo ka faa'iidaystay kulankaas iyo waxyaabihii looga hadlay qaybahan waxay isugu jiraan kuwa gaadiidka iyo mootooyinka harqaanleyda timajarayaasha iyo kuwa kawaanka ka shaqeeya waxayna qalbiyo soo dhoweyn ha ku qaabileen awaamiirta maamulka wilaayada maadaama ay dhammaan isugu jiraan kuwa ilaalinaya madharka iyo muuqaalka islaamiga ah kuwa dhowraya badqabka caafimaadka iyo arrimo kale oo muhiim u ah bulshada muslimka haddaba waa kuwan qodobada fariiq waliba oo ka mid ah xirfadleyda loogu yeeriyey halkaasi si waxyaabaha loogu mamnuucay u hoggaansamaan reebitaankooda wixii la farana u fartoomaan iyagoo allah uga ajar xisaabsanaya qaladaadka iyo dembiyadan uga fogaanaya harqaanleyda laba qodob ayaa aada u qusayso kow inay u tolaan dharka si waafaqsan shareecada islaamka kan ragga iyo kan dumarka intaba hadday gabarh kuu timaada ambareele itolku tiraa kawar mamnuuc waa shay aad iyo aada u liita akhlaaqiyan oo la xaqiijiyey haddii loo kuurgalay waa in layska ilaaliya dharka dhuuqdhuuqsan ee ragga iska ilaali iyo dumarkaba wax sharciga waafaqsan tol walaalow khayr allah kusi ilahayna ugu dhow tabaaraka wa tacaala qodobka labaad in ay ka fogaadaan tolidda ambareelada waaba timidba iyo wixii lamida waxaan gelaynaa timajarayaasha timajarayaasha wilaayada jubbada hoose ku nool annagoo galabta joogna muxaafadada kamsuuma oo xaqiiqdii aanan hore u arkin intaanoo kale ahluxirafa inay soo fadhiistaan meel alxamdulilahi rabbilcaalamiin saddex qodob ayaan insha allahu tacaala u haynaa qodobka koowaad waxaa weeyaan in ay u jaraan timaha si waafaqsan shareecada islaamka qodobka labaad inay ilaaliyaan nadaafadda qalabka timaha lagu jaro qodobka saddexaad inay kala duwaan qalabka loogu jaro dadka madaxa ka xanuunsan iyo kuwa kale walaalaha kawaanleyda kawaanleyda waxay ka mid yihiin bulshada muslimkaa waxyaabaha adeega muhiimka u hayo awalan waxaa laydinka rabaa walaalayaal in aadan muslimiinta u qalina xoolo caafimaadkooda waxyeelaya dhankooda waxay xirfadleyda degmada kamsuuma si diran u soo dhoweeyeen awaamiirta soo baxday iyo wacdigii ugu horeeyey ee loo soo jeediyey annagoo nahay mootolooyinka degmada kamsuuma gobolka jubbada hoose maanta odayaashii martida noo timid waxay noo sheegtay waxa nagna anfacayo waxaa la yidhi salaada wakhtiga hala qaabilo tii labaad waxaana noo sheegay in mootooyinka markaan saarannahay in aan isticmaalin erfoonnada alishaan dhibaato badan ayaa la imaan karaa adoo dhegaaha ku jira mooto kale hoona kusoo yeelaysa ma maqli karto taasna waa qaadanay walaayadu waxay noo keentay waa qaadanay alxamdulilah waaye waxaan ka mid nahay ragga jubbada hoose gaar ahaan kamsuuma waxaan ka mid nahay harqaanleyda waxaana la amray inaan tulin dharka oon macnaha waafaqsanayn xagga diinta ah waxaa ka mid ah sida oo ambareelaha oo kale saraawiisha oo dhabka ah iyo ilaah kuma darnay shaararka oo kale inaanan tulin tolmadeenna ay noqoto mid ilaahay subxaana wa tacaala uu raali uu ku yahay dhar waasic inaan tolno walaayad bar kolley way ku ammaanan tahay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo xil adag iska saaraysa mas-uuliyadda gaarsiinta ammaanada dacwada iyo gudbinta mashruucan muhiim ku ah bulshada ayaa waxaa dadaal xoogan ay gelisay sii wadidda mashruucan ilaa muslimiinta ku dhaqan wilaayada ay u noqdaan kuwa ay gaartay fariinta mujaahidiinta mid walbana uu dareemo in arrinku yahay mas-uuliyad isaguna wax laga weydiin doono mahadsanid bashir warbixintaasina waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madala inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu